bismillaahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayaga duhur
ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulan gaara la yeeshay guddoonka sare ee maamulka gobolka banaadir
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wafdi uu hogaaminayo oo safar dhulka ah ku tegay degmo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maamul goboleedka puntland oo bilowda heshiisiinta beelo ku dagaalamay deegaana ka tirsan maamulkaasi
ururada saxaafadda soomaaliya oo kasoo horjeestay amarkii kasoo baxay dowladda soomaaliya ee ku aadanaa baahinta wararka al-shabaab
guddoomiye cismaan geedi cilmi oo ka warbixiyey dagaal muddo ku dhow toban saacadood ka socday meel u dhow magaalada buulo berde dunida inteeda kale wararka aan idinkaga haynana waxaa ugu dooroon
qaramada midoobey oo ku baaqday in la baaro tahriibayaal dhintay kadib markii la gubay doontii ay saarnaayeen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
hagaag dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeenna kuwoodii ugu door karoonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha tobanaad sanada labada kun labaiyo labaatanka iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan
aanu ku bilownay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wafdigu hogaaminayo ayaa safar dhulka ah waxa ay ku tageen degmo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ilhaan mustafa ayaa warkan faahfaahinaysa
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray degmo xeebeedka cadalle ee gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey degmada cadalle xildhibaano maamulka degmada saraakiisha ciidamada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha ayaa sheegay in socdaalkani uu ku yimid degmada cadalle uu ka duwan yahay socdaaladii hore isagoo sheegay in safarkiisu uu ku qotomo dardargelinta howlgalada lagu xoreynayo deegaanada iyo degmooyinka gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha ayaa tilmaamay in dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ay hormuud u noqdaan shacabka gobolka isagoo xusay in deegaano badan oo dalka ah laga saaray al-shabaab madaxweyne cali guudlaawe ayaa saraakiisha iyo bulshada degmooyinka gobolka ugu baaqay inay u diyaargaroobaan howlgalada ka dhanka ah al-shabaab
waa mahadsan tahay wariyaheen ilhaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kulan gaara la yeeshay guddoonka sare ee maamulka gobolka banaadir wariyaheenna suleymaan alcadaala waa suleymaan alcadaala ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta booqday xarunta maamulka gobolka banaadir isagaoo kormeeray xafiisyada kala duwan ee uu ku shaqeeyo maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar kusoo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare iyadoo ra-iisul wasaaruhu uu kulan gaar ah la yeeshay guddoonka sare ee maamulka gobolka banaadir afayeenka maamulka gobolka banaadir cumar xasan ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha uu kula dardaarmay guddoonka sare ee gobolka banaadir inay dardargeliyaan howlaha ay u hayaan bulshada ku nool caasimada soomaaliya ee muqdisho waa booqashadii ugu horeysay ee uu ra-iisul wasaaraha dalka uu ku tago xarunta maamulka gobolka banaadir tan iyo markii loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha waxaana uu mid waana midkii uu ku xoojinayo wada shaqaynta xukuumadda iyo maamulka gobolka banaadir
markan haddaan eegno guddoomiyaha degmada buulo burte ee gobolka hiiraan cismaan geedi cilmi ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaal muddo ku dhow toban saacadood ka socday meel u dhow magaaladaasi buulo burte ee gobolkaasi hiiraan guddoomiyaha wareysi gaara siiyey laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaa waxa uu ku sheegay in dagaalkaas uu ahaa mid khasaaro badan uu ka dhashay ku dhowaadna toban saacadood uu ka socday meel aanan sidaas kaga fogeyn degmada isaga guddoomiyaha uu ka yahay ee buulo burte wuxuu sidoo kale faahfaahin ka bixinayaa dagaalka iyo waxa ay ahaayeen iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi degmada buuraburta ka tirsan ee u jirta labaatan iyo dhowr kilomitr dagaalku waxa u dhexeeyaa nimankan argagixisada nabadiidka iyo ciidanka dowladda iyo dibuxuraynta deegaanka ciidamada dibuxuraynta ee deegaanka walaalow nimankan ciidamadan dowladda iyo dibuxurayntu meelay deganaayeen oo saldhigu aheyd ayay nimankaanu xalay si gaadmaa kusoo yimideen saasayna si gaadma ay kusoo weerareen walahi nuurow wax laga sheekay kara maahan dagaal ilaa dhowr iyo toban saac socday waxba la isku reeban meeshaas aada iyo aad ayaa culays badan uga dhacay marka iyaguna meel oo dhufaysay galeen buuro ah iyaguna way ku baabi-een adiga halkii may badan iyo dhaawac ka yaalin waya weli way ku jiraan ciidamada iyo iyagu gacantaa la isla galay dagaal fool xumaa ka dhacay haddana gobolkaa isugu dhacay iyaduna halkiibay ku jiraan ciidamaduna labada dhinacay ka jiraan wallaahi nuurow lagama sheekay kara xaggooda sidan isleeyahay anigu ma tirin laakiin aada u badan yahay xaggan kaleentane laba nin ayaa ka dhimatay ilaa afar kalena way dhaawacantay
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada buulo berde iminkana haddii aynu fiirino maamul goboleedka puntland ayaa bilaabay heshiisiinta beelo walaala ah oo halkaasi ku dagaalamay waxaa maanta magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ka furmay shir lagu dhammaystirayo colaadii ka dhacday deegaanada saaxmaygaag iyo sangajabiye oo ka kala tirsan gobolada nugaal iyo sool shirkan oo qabanqaabadiisu uu leeyahay maamulka puntland ayaa waxaa goobjoog ka ah min kow iyo labaatan xubnood oo ka kala socda dhinacyadii colaadu ay dhex martay waxaana la filayaa in laga soo saaro go-aano rasmi ah oo lagu dhammaystirayay nabadeynta labada dhinac mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka puntland oo shirkaasi ka qaybgalay ayaa dhinacyada waxay ugu baaqeen inay dhaqangeliyaan go-aanada shirka kasoo baxaya si loo soo afjaro colaada labada beelood oo ah mid soo laalaabatay
markana haddaan eegno ururada saxaafadda soomaaliya ayaa kasoo horjeestay amarkii dhowaan kasoo baxay dowladda federaalka soomaaliya ee ku aadanaa baahinta wararka al-shabaab kadib kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho hogaanka ururada saxaafadda soomaaliya ee s j s sooma fesoj iyo simha ayaa waxay ugu soo horjeesteen go-aankii kasoo baxay sabtidii lasoo dhaafay wasaaradda warfaafinta in warbaahinta looga joojiyay baahinta wararka la xiriira al-shabaab war-saxaafadeedkan ay soo saareen ururadan kala duwan ee s j s sooma fesoj iyo simha qeybna ay ka ahaayeen qaar ka mid a wariyaasha muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in go-aankii kasoo baxay wasaaradda warfaafinta uu yahay mid sharci darro ah oo lagu degdegay xogayaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee s j s cabdalle axmed muumin oo warbaahinta u akhriyay war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in wasaaradda warfaafinta ay keligeed gaartay go-aan aan lagala tashan ururada saxaafadda islamarkaana uu yahay mid sharci darro ah oo xadidaya xorriyadda hadalka iyo tan saxaafadda soomaaliya iyo caalamkaba wuxuu sidoo kale sheegay in go-aanka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta uu yahay mid amni darro u keenaya warbaahinta soomaaliyeed isagoo ugu baaqay wasaaradaha wasaaradda warfaafinta in go-aankaas ay dib u eegis ku sameeyaan ayna ilaaliso xuquuqda wariyaasha soomaaliyeed xogayaha ururka fesoj ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in ururka ahaan ay yihiin kuwa u doodaya xuquuqda wariyaasha soomaaliyeed isagoo sheegay in aysan dooneyn in wariyaasha ay noqdaan kuwa si gaar ah ee dowladdu ay u baacsato laba kun shan iyo tobankii ayaa amar sidan oo kale ah uu kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya xilligaasuu dalka madaxweyne ka ahaa isla madaxweynaha haatan xasan sheekh maxamuud waxaana uu saameeyey amarkaasi wariyaal fara badan oo qaarkood noloshooda ku waayey
hagaag dhegeystayaal iminka iminkan akhbaaraadka dibadda haddii aynu fiirino qaramada midoobe ayaa ku baaqday in baaritaan rasmiya lagu sameeyo tahriibayaal dhintay kadib markii la gubay doontii ay saaraayeen qaramada midoobe ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta liibiya in baaritaan wax ku oola lagu sameeyo dilka shan iyo toban muhaajiriina oo lagu gubay meel u dhow magaalo xeebeedka dalkaasi ku taala meydadka muhaajiriinta ayaa jimcihii laga helay doon ku gubatay meel u dhow xeebta magaaladaasi xafiiska qaramada midoobe ee liibiya ayaa sheegay inay u badan tahay in muhaajiriintaasi ay ku dhinteen dagaal u dhexeeyay laba koox oo magafayaal ah liibiya ayaa sanadihii lasoo dhaafay marin muhiim u ahayd dadka doonaya inay tahriib ku galaan yurub gaar ahaan talyaaniga qaramada midoobe ayaana ugu baaqday xukuumadda liibiya inay baaritaan ku sameyso falkaas ayna sharciga la tiigsato kuwii ka dambeeyey guud ahaana intaas ayaynu jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno war wixii dalkii daafaa caalamkii naga soo gaaray oo aad ka dhageysanaysiin redio dalsan cabdisalaan juulle iyo nasteexaad dulqaadir xasan ayaa idinla socodsiinayay intaan warkan kiisi xigay aynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo amaana allah
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel